dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa
kulan wacan oo wanaagsan meel walbaa joogtaan ise kastoo maqalkan idiin soo gaariyaba kusoo dhawaada barnaamijka xulasha warasada xilli walba hadaanoo kale aad maashaan marka laga reebo habeennimo jimcaha
soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye anna gamas haddaan kugu masixi aad ku gubataaye geediiyo dhulkuba kuu dacwiyey aad gorgorinayso xaqoo kuu gufaaciyo ku qabay gabayganoon daahin idam alle ilaah kuu gangaaf guluf maqaadiir saam iyo garnay duulayoo guruuta kaa aada gudguduudka waa beri wax baas kuu gollayreeye adoo gamasta fiidkii rabbigay gelangalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaaldhowda gulxif iyo bilaawiya abley gooya hilibkaada gaandhari kujiir iyo baron goban ku leefsiiya yidaan allamarin iyo ku dhimo gaasiriyo jeelal soomaaliya ninkii kala gegima ina kala geeye gurmago-nin gegan iyo allow geed qalale kaadhig gebigaaba midkaasoo rabbu goban ha kaa reebin saddexdiba ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabbi lababshe geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiila'aaneed allow guriga kuu seex rabbi gegida ceebtee ku taag goorta laga leexday gisi wayraxasee ku dila garanta mooryaana yay goola jifte dhurwaagolonta kaafuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliya ninkii kala gegima ina kala geeye god curmaani rubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaan laga gadoomayn iyo gebi ka laalaadso aamiin
mar kale kulan wacan oo wanaagsan waa sabdi axada soo gelisoo taarada ku aasaysan tahay lixiyo tobanka bisha koob iyo tobnaad nofembar sannada labaatan toban iyo sagaal qodobada barnaamijkan caawa haddii allaha wooda laga hela aan ku soo qaadan waxaa qayb ka noqon doona waxgaradka magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland ayaa ka tegay dagaal mar kale ka dhaca magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland goorow ayaan faahfaahin ku saabsan idiin soo gudbin doona waxyaabaha kale caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona kulankii golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa maanta u booqda koramlaam iyadoo guddoonka xunka koowaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya uu amaro duldhigay xildhibaanada ka maqan kooramka baarlamaanka soomaaliya goorow ayaan idiin soo gudbin doonaa al-shabaab ayaa maanta la wareegay deegaano hoos yimaada magaalada cadaado dadka deegaankaasi ayay la kulmeen cabsi soo food saartay dadka deegaanada al-shabaab ay booqdeen ayaan idiin soo gobbi doonaa goorow waxyaabaha kale caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doonteen waxaa qayb ka noqon doona taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa maanta magacaabay taliyaal cusub oo loo magacaabay qaar ka mida saldhigyada degmooyinka gobolka banaadir ee muqdisho goorow ayaan idin maqli doontaan faahfaahin ku saabsan madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi ayaa dowladda federaalk soomaaliya ku eedeeyey in ay xayiirtay mashaariic horumareed ee ka socda dekada berbera sidoo kale wuxuu ku eedeeyey abuurista kooxa ka soo horjeeda maamulka somalilan oo laga dhawaaqa deegaanadaasi goorow ayaan idiin soo gudbi doona qodbad uu jeeshay waxyaabaha kale caawa barnaamijka ku dhegaysan doontiin waxaa qayb ka noqon doona wafdi ka socda u k ayaa maanta garowa waxaa ku qaabilay madaxweynaha puntland saciid cabdullaah dini waxyaabaha kulankaas uga wada hadleen ayaa gorow maqli doontaan ciidamada amniga dowladda federaalk soomaaliya ayaa soo bandhigay laba ruux oo falal amnidar ka geystay degmada daynil ee gobolka banaadir ee muqdisho faahfaahin la xiriirta ayaan idiin soo gudbi doonaa goorow xildhibaano ka tirsan baarlamaanka somalilan ayaa ganax lagu soo rogay haddaba ganaxaas wuxuu yahay waxyaabaha lagu haysto ayaad goorow maqli doontaan sidoo kale barnaamijka waxaa ku dhegaysan doontiin xubinta aad ku xisaabadneed ee kalamaan qaybaha dambe ee barnaamijka waxaa ku dhegaysan doonteen heysta gudubteeda maqan iyo kashigeeda moogaa godkii lagu ridi lahaa gacmaheed ku badabtaay godubteeda maqan iyo gashigeeda moogaay godkii lagu ridi lahaa gacmaheed ku badabtaay tibintii diyaarinta barnaamijkan oo anigu xasana saaxiibkii cumar raxmdurraxiim saxuufi ee barnaamijka ii farsamaynaya waa mar kale iyo xulashada waraysyada
maxaa culummadii qabsaday qur-aankii miyuu ka lumay miyuu qasif nagu dhaco qasaraha lagu farxaakulanaasanlsaaxiib yaal kusoo dhawda barnaamijkan waxaan ku bilaabayaa magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaale ee puntland baarlamaanka puntland ayaa maanta kulankoodii caadiga ah waxa ay ku yeesheen magaalada garowe tan iyo markii ay doorteen guddoonka cusub ee baarlamaanka puntland waxaana codka ansixinta geliyeen guddi kumeel gaar ahaa ee doorashooyinka puntland ee dhawaan uu soo magacaabayay madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka puntland abuu cabdirashiid yuusuf jibriil ayaa wuxuu shir gudoomiyey kulanka golaha baarlamaanka puntland ay ku yeesheen magaalada garowe xarunta gobolka nugaale ee puntland xildhibaanada ayaa ansixiyay guddi doorashooyinka waxayna dalbadeen in dadadgeliyaan shaqooyinka loo egmaday ah in doorasho qof iyo cod ay ka hirgeliyaan deegaanada maamulka puntland xubnaha guddiga kumeelgaarka ee maanta baarlamaanka puntland ay ansixiyeen ayaa intaas kadib waxaana ay ka hor aqriyeen tarnoodkooda ku aadan shaqooyinka ay soo qaabteen iyo sidoo kale waxaa haddaba qorshaysa xeer lambar konton iyo sideed ogost toddobiyo toban kuna saabsan magacaabidda guddiga doorashooyinka kumeelgaarka dowladda puntland madaxweynaha dowladda puntland markuu arkay qodobka sideetanaad ee dastuurka dowladda puntland markuu arkay lifaaqa koowaad farqadiisa koowaad ee dastuurka dowladda puntland markuu arkay aqoontooda kartidooda iyo waayo-agrinimadooda markuu garabsaday baahida loo qabo in la magacaabo guddiga kumeelgaarka doorashooyinka dowladda puntland si loo dardargeliyo gedi socodka nidaamka dimuqraadiyadda puntland wuxuu xeeriyey wuxuu magacaabay shan xubnood oo ka mid ah guddiga doorashooyinka kumeelgaarka dowladda puntland waxayna kala yihiin cabdinuur shi- cabdinuur sheekh maxamed isxaaq sahre jaamac saalax cali jaamac faarax cabdulaahi faarax mire cabdulaahi cabdi ducaale xeerkani wuxuu dhaqangelayaa markuu saxiixo madaxweynaha dowlad- dowladda puntland doctor siciid cabdulaahi deni wuuna saxiixay wabilahi towfiiq wuuna saxiixay toddobiyo tobankii bishii ogost laba kun iyo sagaal iyo toban waxaan akhrin doonaa insha allah iyana warqadda xasaanadsiinta guddiga doorashooyinka meelgaarka dowladda puntland warqadda tixraaceedu yahay madaxweynaha dowladda puntland laba boqol iyo sagaashan iyo saddex laba kun iyo sagaal iyo toban garowga nofembar toban laba kun iyo sagaal iyo toban kuwa guddoomiyaha golaha wakiilada dowladda puntland ujeedda xasaanadsiin guddiga kumeelgaarka doorashooyinka dowladda puntland mudana guddoomiye mudanayaal anigoo tixraaciya qoraal kusmadiisu tahay xeer lambar konton iyo sideed ogost sagaal iyo toban kuna saabsan magacaabid guddiga kumeelgaarka doorashooyinka dowladda puntland kana soo baxday xafiiska madaxweynaha dowladda puntland waxaan si xushmad leh idinka idinku soo gudbinayaa in xasaanada la siiyo xubnaha guddiga doorashooyinka kumeelgaarka doorashooyinka dowladda puntland xubnahaas oo magacyadooda booska kusan yihiin xubnihii hore aan idiin soo sheegay weeye Een, waxaan insha allah iyadana akhriyayaa warqadda uu ma- madax- guddoomiyaha golaha wakiiladu soo sharaxay afarta xubnood warqadda tixraaceedu yahay xafiiska guddoomiyaha golaha wakiilada dowladda puntland siddeetan iyo shan laba kun iyo sagaal iyo toban arbaco afar iyo toban bishii sideedaad laba kun iyo sagaal iyo toban kuwa golaha wakiilada dowladda puntland og madaxweynaha dowladda puntland ujeedda sharaxid xubnaha guddiga kumeelgaarka doorash- doorashooyinka dowladda puntland guddoomiyaha golaha wakiilada dowladda puntland markuu arkay dastuurka dowladda puntland qodobkiisa lixdan iyo afraad markuu arkay lifaaqa koowaad farqadiisa koowaad ee dastuurka dowladda puntland markuu la tashaday gudoomiye ku-xigeenada dowladda pu- golaha wakiila dowladda puntland markuu arkay aqoonta iyo waaya- waayo-aragnimadooda markuu tixgeliyey baahida loo qabo dhismaha guddiga kumeelgaarka doorashooyinka dowladda puntland wuxuu sharaxay xubnaha guddiga doorashooyinka dowladda puntland oo kale ah guleed saalax bare jaamac xirsi baarax xabso salaad maxamed cabdirasaaq axmed siciid allah mahadle waxaa ku saxiixan guddoomiyihii hore golaha gobolka dowladda puntland mudane cabdixakiin maxamed axmed wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan ku dhashay ku barbaaray waxna ku bartay inta badan dalka gudihiisa marka laga reebo ee, heerka koowaad ee jaamacadda oo aan dibadda ku soo qaatay anoo anoo soo bartay cilmiga tirakoobka oo aamooda in laba xiriira shaqadan hadda ee, ee, naloo soo diray Ee, darajada labaad ee jaamacadda waxaan ku sameeyey cilmiga horumarinta ganacsiga haddana waxaan wadaa darajada saddexaad ee b h d-da oo aan ku wado cilmiga nabadda dowladnimada iyo horumarinta oo aan ka wado jaamacadda qaramada midoobay ee nabadda oo aan rajaynaya ilaahay idinkii wakhti yaroo kooban kadib inay ii dhammaan doonto Ee, shaqooyinkii aan soo qabtay waxay isugu jireen shaqooyin aan aan ka soo shaqeeyey hay-ado dowladeed hay-ado maxalliya iyo hay-ado caalamiya waxaan soo ahaa wasiirkii hore ee deegaanka ee dowladda puntland ee, anigoo wasaaradda soo hogaaminayey ee, muddo ee, muddadii ay jirtayna aanu aad u gaarsiinay shaqooyinkii wasaaradda oo markaa cusbayd deegaanada puntland inteeda badan aan aad u gaarsiinay Ee, waxaan kaloo ahaa la taliyihii wasaaradda arrimaha ee, gudaha xilliyadii la bilaabaya barnaamijkan j b l g-ga ee ka shaqeeya degmooyinka horumarinta degmooyinka ka shaqeeya isagana aan dhowr sano ka soo ahaa ee, la taliyaha ee, ee, wasaaradda arrimaha dibadda Ee, waxay ii fududeeyeen shaqooyinka dowladdu aan la soo qabanayay inaan faham dowladeed oo qoto dheer aan u yeesho hay-adaha dowladda puntland gobollada iyo degmooyinkii aan ka shaqaynaynay anigoo isleh ee, soo maridda aan soo maray hay-adahaas waxay aad iigu fududeeyeen maanta inaan xoogaal weyn aan u noqdo ee, hay-adaha dowladda ee puntland intooda badan Ee, waxaan kaloo la soo shaqeeyey ee, hay-adaha caalamiga ah oo fadhigoodu puntland uu yahay kuwa u nka iyo kuwa u nka aan ahayn intaba anigoo heerar kala duwan ee uga soo shaqeeyey ilaa markii u dambeysay aan maamulayey barnaamij weyn oo soomaaliya oo dhan ah ee intii aan ku soo biirin dowladda dhinaca kale hay-adaha maxalliga ayaan ka soo shaqeeyey ee oo ay ugu dambeysay aasaasidda macadkan cilanbaarista oo heer soomaaliya fadhigiisana puntland uu yahay ee sidra iyo hay-ado kale oo maxalliya iyo jaamacadaha puntland qaybtood oo aan fara jaamacadeedka ahaa intaasoo laisku dardaray waxaan isleeyahay way iigu filan tahay inaan shaqada hadda la ii igmaday oo guddiga doorashooyinka aan xubinka ahay saaxiibadeena ay guddoomiya iigu doorteen inay inay inay ii fududayso inaan maaragtay sida loogu talagalay aan aan aan u guto maadaama waxaan akhriyaya uu yahay biographiga oo kooban intaasaan ku ekeynaya abdulahayd waa mahadsan
marka hore waxaan aada iyo aada u faraxsanahay inaan maanta hor joogo baarlamaankii shanaad ee dowladda puntland anigoo ka mid ahaa guddiga asxaabta baarlamaanka ugu horreysay ee barnaamijka koowaad asixisay ee salka u dhigtay ee asaaskii puntland oo ay baarlamaanka musharaxa ka soo baxday waxaan ka mid ahaa asaasayaashii waxaan ka mid ahaa saxayaashii waa taariikhii mulle iyo taariikhii iyo taariikhiila weeye oo intaan jecelahay oo xisaabtankeeda iyo iyo u firsashadeeda markaa intaan kasoo gudbo nadoo ku gaaban yahay magacayga waa jaamaci sifaaraha waxaan aabaxaas gacanuule waxaan ku dhashay magaalada ceelgaabo gobolka sanaag dugsi hoose dhexe waxaan kaga baxay magaalada hargeysa shacboos garan iskuulka caanka ahaa dugsiga sare waxaan kaga baxay fiftiinle muqdisho glasgow fadhi cali cali axmed dahar jaamacaddii waxay ahayd maxadkii iskuulkii looran jiray siidan waa bachelor degree ku qaatay dalka dibaddiisa ana waxba kuma soo bartay guriisa wax ku bartay marka aan u leexdo shaqadayda shaqadeeda dhinaca khibradda waxaan ahaa hantiloolka soomaaliya anuu ka gaaray masarka jigada loo yaqaano kaabako dhinaca investigationka ah waxaan ka soo shaqeeyey company import export oo jabuuti waxaan ahaa almada company loo oran jiray waxaan ahaa aasaaskii ugu horreeyay puntland ee magacaana hantiloolka baan ka mid ahaa waxaan noqday wasiirkii madaxtooyada dowladda puntland dowladdii labaad ee cabdi muuse
qaar ka mid a xubnaha guddiga doorashooyinka ee kumaalgaarka ah ee puntland ayuu kaas ahaayeen oo waxqabadkooda la wadaagay xubnaha baarlamaanka puntland ee codka aqlabiyadda baarlamaanka puntland markaa siiyaan kadib xulshaaqura sida ayaa dhegeysanaysaan raadiyo xaadadana waad nagala socotaan saaxiibayaal magaalada baydhabo ee gobolka baay koonfur galbeed ahna caasimada kumaalgaarka ee maamulka koonfur galbeed ayaa markaa naadiya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dibshiinta dowladda federaalk soomaaliya cabdi maxamed sabri oo maalmahan ku sugnaa magaalada baydhabo ee gobolka baay koonfur galbeed ayaa kulamo la qaatay dhammaan golaha wasiir maamulkaasi iyo madaxweynaha maamulkaasi cabdicasiis xasan maxamed lafta garan waxaan ka wada hadlan xaaladaha ammaan ee gobolkaasi iyo arrimo kale oo si qorsoodiya ah wasiirka arrimaha gudaha ugu tegay magaalada baydhabo ee gobolka baay koonfur galbeed wasiirka arrimaha gudaha oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada baydhabo ee gobolka baay ayaa hadalkani warbaahinta la wadaagay munaasabadan aan kusii sagootinayno ee wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalk ee dowladda federaalk ee soomaaliya mudane doctor cabdi maxamed sabri iyo wasiir ku-xigeenka oo socdaal gaaban ku yimid magaalada baydhabo oo ah xarunta ku-meelgaarka ee dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya maalintii shalay ahayd si ay ugu kuurgalaan marka xaaladda guud ee magaalada sidoo kalena madaxweynaha iyo guddoonka baarlamaankaba ay ay kala hadlaan marka qaabkii loo daahfuri lahaa geedi socodka xulashadii ee baarlamaanka labaad ee dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya uu yeelan doono runtii wasaaraddu marka iyo wasiirkuba waxaa weeye annagoo ayagoo nala qaybsaday marka wixii macluumaada ee ku saabsan qaabka ugu habboon marka ee hawshaas loo bilaabi lahaa sidoo kalena laga arinsanaha xilliga la bilaabi lahaa iyo wada shaqayntii qaabkii marka ee wasaaradda wixii gacan iyo iyo kaalin ay ka geysan lahayd marka barnaamij arintaa ku saabsan in xulashada ee baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya uu yeelan doono runtii aad aan ugu faraxsannahay wasiirka iyo wasiir ku-xigeenkaba saacadihii ay nala joogeen saacado badan oo shaqo ay ahayd aan wax badanna kaga faa'iidaysan waxyaabo badanna marka insha allah aan aan aan isla garanay islana go-aansan marka muddada ugu dhowna insha allah aan aan fulintooda iyo howlahooda marka insha allah aan guda gari doono intaasa hadal kusoo koobay marka insha allah wixii kaloo faahfaahin dheeraadan bismillaah guddoomiye waa mahadsan tahay waxaan rabaa inaan ku hormaro mahadcelin ballaaran inaan u jeedinno wasiirka wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha mudane isaaq maxamed iyo anigaba madaxda maamulka iyo shacabka reer koonfur galbeed soo dhoweynta diiran oo ay noo sameeyeen imaatinka aan nimid baydhabo guud ahaan annaga wasiirka wasiir ku-xigeenkii anugu waxaan u nimid inaan madaxda koonfur galbeed madaxweynaha fulinta koonfur galbeed iyo baarlamaanka intaba aan wax iska dhahno doorasha xulidda iyo doorashada xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed oo wakhtigiisii hadda la joogo wixii tala ah oo aan ka bixin karnana aan ka bixinno arrinkaasna si fiicanaan uga dardaaranay madaxweynaha iyo guddoomiyaha golaha wakiilada iyo wasiirada iyo xildhibaanada intii aan aragnay si fiicana la isugu afgartay waxaanan aad iyo aad u rajaynaynaa in hannaankaas soo xulidda xildhibaanada iyo doorashada guddoonka baarlamaankuba ay u dhacaan si qurux badan si koonfur galbeed dhaqankeedii dowladnimo oo lagu yaqaanay waafaqsan dadkuna ay soo xushaan xildhibaano u qalma inay horay u wadaan dowladnimada iyo iyo khadamaadka shacabku uga baahan yahayba
wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dibshiinta dowladda federaalk soomaaliya yugaas ahaa oo hadalkaasi ka jeediyey maanta magaalada garowe oo hadalkaasi ka jeediyey magaalada baydhabo ee gobolka bahi koonfur galbeed xulashada warashada ayaad dhegeysanaysaan raadiyaha caadadana oo nagala socotaan saaxiibayaal goordo waxaan idiinsoo gudbi doonaa warar iyo falaqeyn ku saabsan kulan magaalada garowe ee gobolka nugaali puntland ku dhex maray safiirka u k soomaaliya iyo madaxweynaha puntland sida cabdulaahi deni balse waxaa markaan aadayaa magaalada hargeysa ee somalilan madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada hargeysa ee somalilan ayaa ka hadlay amniga guud ee somalilan iyo madaqada geeska afrika iyo sidoo kale kooxaha kasoo horjeeda oo dhowaan ka dalacay gobolada awdal iyo gobollo kale oo ka tirsan maamulka somalilan kuwaas uu ku eedeeyay nodobad ay ka riwaxayso dowladda federaalk soomaaliya muuse biixi cabdi waxa uu sheegay in ammaanka deegaanada somalilan uu wanaagsan yahay islamarkaasna ay jiraan tabashooyin ay qabaan qaar ka mid ah beelaha ku nool deegaanada maamulkaasi xuseyn somalilan ay ka mid tahay meelaha ugu ammaanka badan geeska afrika marka laga reebo dhibaatooyin kashdhibaatooyin uu sheegay inay ka jiraan qeybo ka mid a soomaaliya si gaara muqdisho iyo kismaayo uu sheegay in dagaalo ay dabada ka riixayso dowladda federaalk soomaaliya ay ka dhacaan wuxuu ku eedeeyay dowladda federaalka inay hakeysay mashaariic horumaried ee ka soco dekada magaalada berbera iyo dhibaatooyin kale oo sheegay inay ka jiraan maamulka somalilan ee fadhigiis yahay magaalada hargeysa ee gobolada waqooyi ee soomaaliya dalku maanta waa nabad ilaahay mahadii sanadkana sanad roob badan buu ahaa nabad badan waa degan yahay soddon sane somaliland marasaya dheeraad muruqeeda adkaaday cadowgeeda waa ka adag tahay warwar ma qabto cid ilaahay mooy biniaadmi oo waxyeeli karaa buuxda qaadi kara cadowgeedana maanta warwar kama qabto way jirbdhegaysaa gudaheedana waa isjeceshahay gudaheedana waa dal midaysan dimuqraadi ah tala wadaag leh laakiin dadka qaarkii murankeenna markay arkaan is idhahdaan waa meel xun somaliland hal ceeb bay leedahay oo aanay af soomaaliya dadka ku hadla ay kaga duwantihi markay tiifiyada ka hadlayso ayaa la moodaa af aan dad hagaagsan u miir qabin inay hadlayaan laakiin marka la eego waxqabadkeenna inta soomaali digta inagaa ugu wanaagsan iskaashana waxwada cunna kala cadhoonin tala midaysan le murankeenu ha xumaado iyo hadalkeenu marka magaalaha muqdeel gaarkaye dalka maanta dad badan baa waxay ka direen caka hadda wax baas ka sheega horta dowladda waxaynu u samaysanay ee caalamku dowladaha u samaystay ee dowladda looga maarmi waayey waa inay mashaakilka xallido mashaakilka inay xallisaa dowladda loo samaystay gebigeedaba oo looga maarmi waaye oo siyaasaddoo yidhi oo xisbiya loo furtay oo baarlamaan loo sameeyey oo madaxweyne loo sameeyey oo wasiir loo samaystaa caalamkao dhan baynu ka midaysanna dal waliba maalin kasta waxaa jira mashaakil la xallinayo dalka iska dhaaf inteenaasi guryaheenu ka soo toosnay qoys caruur aabba hooyo walaal qoyska laftiisaa aroorba buu ka jira hooyadii inanteedaagu yaroo maxaad quracdula dahday baa la isku laayaa buu ka dhacaa dalka oo dhanna markaa mar walba wax jirta mashkaad la xalinaaya waayo ilahay baa si adduunka u abuuray sharkii khayrkaas ka rab socda marka waa in aan la diidin haddii aad maqasho halkaa hawl baa laga hay qof qalloocan baa jira koox qalloocan baa jiri karta cid baa sharciga jabinaysa mid baa shar wada dowladda u xilsaaran waxaa inay qabato waxaa kaloo dowladdu u xilsaaran tahay si sharka loo yareeyo in dalka horumarkiisa laga shaqeeyo oo dhaqaalo loo doono oo caafimaad loo doono oo tacliin loo doono si a u yaraysa dhibaatadu markaa dowladda fadhuma yaallaa afar iyo labaatanka saacadood ee maalin walba waxay ku fogan tahay hawshaa markaan soo dhowaado geeskan afrika maanta aynu ku noolnahay bal amuurta ilaahay caalamkii oo dhan baa isugu yimid oo wada danaynaya oo wada doonaya dowladihii waaweynaa maraykan china ruush turki iiraan maxaan ku dhaha sacuudi ninkii ama dhaqaale ama xoog ama cilmi isku tumahayba geeska afka ku soo jeeda iminka uur maaha waa werigeeda yaalaheed markii isticmaalku dalka boobaya meeshii loogu soo horreeyey ee adduunka orba isku herdiyen geeska afkunbahe waayo ilaahay wuxuu ku abuuray halkan oo inagu abuuray ka dhigay joqoraafi ahaan meelaha adduunka ugu muhiimsan baddaa cas waxaa la sheegaa inay sanadkii maraan in ka badan toddoba boqol oo bilyan bucsharad qiimaheedu tahay oo yurub iyo u kala socoto bariga eeshiya markaa dal kasta ilaa maraykan ilaa jina way saamaysaa meeshaan aynu degannahay noloshooda iyo dhaqaalahooda waxaa ku soo biiray dhaqaalaha dadku ay daafacanayeen noogu yimaadeen laba qodob oo kale geeska afrika oo baddiisa iyo barigiisaba inta geeska afrika isku dhahdo barwaaqo badan laga naawinaayo hadday tahay macdan hadday tahay shidaal hadday tahay badda oo dowlad walo xoog leh ama cilmi leh ama dhaqaalo waliba ay doonayso inay wax ka hesho farsamo kastaa keentay waxa kaloo muhiim oo adduunku maanta waxaasoo diyaarada ah iyo waxaasoo maraakiiba iyo waxaasoo dhaqaalaha nin waliba u ordayaana waxa weeye geeska afrika nin waliba wuxuu ka doonayaa inuu amnigiisa ka ilaashado waayo in alliya inta la sheego xagjir ama laga baqo ama colada ka jiraana geeska afrika ka jira nasiib daro iyadoo intaasoo barwaaqaale waxay noqotay geeska afrika boqolkii sane u dambeeyey meelaha ugu dhib badan ee colaadu ka degi waayeen maanta hareeraheenna bal yaman waxa ka dhacayeen waxay noo jirtaa saddex boqoloo kilomitr waxaan ahayn laba boqoloo kilomitr bal soomaaliya eeg waxa ka dhacaya waa jaarkeenna waa isu furannahay dhibaatada intaa leeg baa ka socota mar walba cid kasta si kastaa ku timaadee waxaa ka oogan xasarad markaa qolo waliba waxay sidahay xasaradeedana iska ilaali loolankaa caalamiga ee maraya dowladaha ku jira geeska afrika oo fara badan oo dhammaantood taag daran waana midna xoog maanta adduunka ay ku horjirta aanay lahayn waxa ka noolaan kara oo ka nolosha mustaqbalkiisa kala dhex dabaalan kara cidda isku tashata midaysan garanaysa siday mawjadahaa socda iyo adduunka dhan isdhex socda halku dantiisa ka abbaar lahaa u ka bixi lahaa qofkii dowladdii isku tashata taladeeda midaysata khilaafkeeda hoosena yaraysa keeda guudna samaysa ayaa ka dabaalan kara ubadkoodana mustaqbal u dhigi karta sannadaha soo socda halbeegga somalilan halkee ka joogta ilaahay mahaddi waxaan qabaa inaynu meel aada iyo aada u wacan ka joogno ma ihi dadka mutashaahimka ah ee rajada xun eena waxaa iyo waxaas aynu nahay u fiirsa hareerahen oo dhan jabuuti soomaaliya ethoobiya intaba waa la ictiraafsanyay intaba waa la taageera intaba baananka addunkay wax ka amahdaa intaba waa la garab taagay somalilan soddon sano ilaahay mooye cidina ma ictiraafsanaa cidina wax uma ogola weliba cadow xoog ula dagaalamaya inaad haddana bifadli illaahi waxamdihi ilaahay iyo midiisa oo midaysan iyo tashigeenna ayaynu ku taageerayno nin walba sanka gelna waxba kaada soomaaliyan gaar u soo qaadaya laba dowlad baynu ahayn lixankii midoobay is- is- ay ka duntay midnabadii isdilay midba gaarkeeda u dhaqaaqday wax gaara u dhisatay soddon sannadood waa la ictiraafaa sanadkii u dambeeyey maraykanka oo qurihi boqol iyo afartan milyan buu siiyey iska dhaaf jib- jibcadda quraba ka dhexaysa iska dhaaf turkiga oo caafimaad iyo dhismo iyo waddo iyo ciidan u dhiso ciidanka ugu dhisaay sidaa ay tahay haddana maanta bal hadda eeg waxaasu dhan iyadoo la geliyey oo intaasoo garaba haysata oo si walba loo taageeray maanta kismaayo dagaal baa ka socda xamar dagaal baa ka socda oo dowladda farmaajo labadii madaxweynehe ku xigay maalin walba way xidhaa waad arkaysa halka la isla maraya iyo qaraxa ka taagan dhuusamareed daba- dagaal baa ka socda puntland baa udhowso wata maanta la qarxiyey waxaana wadaa waa dowladda farmaajo ee waxaasoo taageera la siiyey ayaa fidmadaasoo dhan wada oo markay intaasoo dhan ka dagaalamaysa waxay ka wadaa way so- waxaas waa tababar kuwaba ku soo tababaranaysa oo ku soo diyaargaroobaysaa somaliland bay u soo diyaartaa colaadeeda oo ay ku soo maqan tahay somalilandna waa ku gaamurtay inay cadowgeeda iska celiso diyaar baanuna waa aragnaa waxaad soo wadda farmaajo
muse biixi cabdi oo ah madaxweynaha somalilan ayuu kaasaha oo eedeymo kale u jeedinayay dowladda federaalka soomaaliya islamarkaasna ku eedeynayay in ee, kooxo kasoo horjeeda maamulka somalilan ay ka sameysay qeybo kamida gobolada waqooyi ee soomaaliya wasiirka wasaaradda cadaaladda dowladda federaalk soomaaliya xasan xuseen xaaji ayaa maanta magaalada caasimada ah muqdisho ka faray tababar la xiriira maaraynta tirakoobka sharciyada dalka uu leeyahay tababarkan oo socon doona muddo laba cisho ah islamarkaasna lagu baran doono habraaca sharci qorista oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda cadaaladda ayaa waxaa ka qayb galay howlwadeenno wasaaradda iyo marti sharaf kale ee lagu casuumay inay ka qayb galaan ee siminaarkaasi wasiirka wasaaradda cadaaladda dowladda federaalk soomaaliya xasan xuseen xaaji ayaa kula daaramay shaqaalaha tababarka loo furay inay ka faa'iidaystaan fursadda soo martay ayna uga faa'iidayn inta nasiib u yeelatay ayna ku dadaalaan howlaha loo egmaday wasiirka ayaa intaas wuxuu ku darin wasaaradda ay turkoob samayn doonto shuruucda dalka laga soo bilaabo xilligii maxmiyadda ilaa markii la qaatay xorriyadda dalka
arrinta maanta laydinku yeeray xafiisyadan inaad ka qayb gashaan tababarkan waa in wacyigelin ahaan ogaataan horta xafiisyada aada joogtaan si daacad ah hufan inaa ula shaqaysaan idinkoo ilaalinaysiin danta qaranka cidna uga baqin ra'yiga qaanuuniga aada leedahay inaad jeediso haddii aad ra'yi qaanuuni aada garanayso aada og tahay inuu khilaafsan yahay sharciga oo mas-uul kula joogo aada u sheegi weyso mas-uulkaasna qalad u galo qaladkaas adaa iska leh mas-uulka laga yaababa inuu sharciga garanayn marka adaa lagu baahan yahay inaad tiraahdo mas-uulka u sheegto markaan fiiriyey markaan arkay markaan baaray qodobkan iyo xaaladan sidaanay ila tahay sharcigana ma waafaqsan sharciga waxay ku waafaqsan tahay sidaan iyo sidaan haddii loo dhigo mas-uulkii haddii qaato oo ku socdo oo go-aan uu ku gaaro dembi laguma haysto adi ilaahayna kuma xisaabayo adduunyana haddii lagu qabsado laguma xisaabayo mas-uulka askile go-aankaas laakiin adoo dantaada khaaska fiirsanayso haddii aad ka aamusto mas-uulkii qaladka hortaada ku galo adoo weliba la taliyo ku magacaawan ogaaw dembina waa waa waa ummaddana waad ka gashay ee ilaahayna waa ka gashay maadaama aad laguga aaminay inaad la taliso mas-uulkaas qaran marka in maanta halkan aada imaataan oo tababarada sharciga la idin siiyo ee arrintaasa ahamiyada ugu weyn ay tahay arrinta labaadna in shuruucda aada samaynaysaan oo qoraysaan aada mar kasta khubarada wasaaradda iyo khubarada kale kala tashataan si shuruucdaas mar kastaba ay isku isku waafaqsanaato oo aan iska hor imaanin ahamiyadii labaad oo hadda kulanka ku jiro xiriirka wasaaradaha iyo hay-ooyinka madax bannaan in la joogteeyo shaqada la haayo waa shaqo anaga leenahay ma aha waa shaqo ummadda loo haayo waay waxaan u adeegnaa ummaddaan u adeegnaa maadaama ummadda aan u adeegayno anigu shaqada naga dhaxayso waa inay ahaato shaqo madaysan taladeenana inaan inaan madayno yaa loo baahan yahay wasaaradda cadaaladda shaqadeeda marka waxay tahay in shuruucda dalka aruuriso keedayso ayadoo weliba kaashinayso oo shaqadooda aada iyo aad ay iskugu dhow yihiin xafiska gariiqaanka guud oo asigana shaqadiis ay tahay faafinta rasmiga inuu soo saaro shuruucdaas aruuriyo marka waxaa loo baahan yahay shuruucda dalka meel loo aado haddii loo baahan yahay la yidhaahdo sharcigaas xaggee laga hela in la yidhaahdo xafisyada dowladda gar wasaaradda cadaaladda iyo xafiska garyaqaanka guud iyo shuruucdaas laga helaya wadanka dhan shuruucdaas in la aruuriyo in sha allahu maktab waan rabnay inaan sameyno oo shuruucdaas lagu aruuriyo waan ku tala jirnaa inaan maktabkaas shuruucda lagu aruurinayo aan helno waxaan kalen ku tala jirnaa shuruucday horey u jirtay in la aruuriyo badina waxaa ku qoran yihiin shuruucdii hore markaan xorriyada qaadanay luuqada talyaaniga ay ku qoran yihiin in loo helo dad tarjumo oo luuqooyinka af soomaaliga ku tarjumo ee qaar ingiriis ku tarjumanaa jira shuruucdaas in la aruuriyo ayadana waa loo baahan yahay waxyaabaha maanta aan rabo inaan idin sheego oona muhim ah wasaaradda cadaaladda waxay bilaabi doontaa ay ku hoolan tahay inay tirakoob ku samayso shuruucda dalka laga soo bilaabo maalintii aan xorriyada qaad qaadanay ilaa maanta tirakoob rasmi ah shuruucda dalka waxaan ku magacaawnay legal audit oo ah shuruucdii dalkii dalka yeeshay xataa markaan ku jirnay maxmiyada inta dhexdood
wasiirka wasaaradda cadaaladda dowladda federaalk soomaaliya xasan xuseen xaaji ayaa ugaas ahaa oo maanta tababar la xiriira tolkoobka sharciyada la wadaagay ama u furay qaar ka mida shaqaalaha wasaaraddaasi iyo martay sharaf kale kaas oo ka furmay magaalada caasimadda ah ee muqdisho xulashada warasada ayaa dhegeysanaysaan radiyaha caadadana waad nagala socotaan saaxiibayaal xildhibaan ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa bogaadiyey heshiiskii ay wada gaareen dowladda federaalk iyo dowladda kenya ku aadanaa in dib loo furo ee safaradii tooska ahaa ay diyaaradaha wadanka kenya ay ku tegi jirtay magaalada caasimaddahi muqdisho iyo magaalada nairobi ee wadanka kenya ayadoon lasii marin ee xanibaada wajiir oo diyaaradaha ka taga muqdisho ay sii maraan xildhibaan cabdishariic jooqle oo ka madax xubna golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa dowladda federaalk gaar ahaan madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo wuxuu ku bogaadiyey in uu aqbalay heshiiska dowladda kenya la gashay ee ku aadan in dib loo furo ee safarka tooska ah nairobi iyo sidoo kale magaalada muqdisho ay ku imaajireen diyaaradaha wadanka kenya sidoo kalena wuxuu soo dhaweeyey heshiiska ku saabsanaa in shaqaalaha ka tirsan dowladda federaalka ee fiisaha dulgagalka wadanka kenya lagu siiyo garoonka diyaaradaha cadcadda ee magaalada caasimadda ah ee muqdisho tahay waxaan hadda maanta fursadaan u helay inaan ka hadlo arrinta la xiriirta warmurtiyeedkii labada madaxweyne madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo uhuro kenyato ay ku yeesheen magaalada nairobi kadib marka madaxweyneha iyagu halkaa u tegey shir kadibna ay shir dhinac socda ka ay isku arkeen sidaad la socotaan dood dheer kadib labada dal sidaad la socotaan in muddo ah xiriirkooda aad buu xumaa taa oo sababu ahayd arinta baddeenna oo kenya ay murangelisay taa oo ku dhammaatay in maxkamadda caalamiga oo cadaaladda ee haig laysla tago kayskiina weli uu la yaallo arrinta kenya marka si ay ra'yiga caalamka iyo ka shacabkeedaba u marnaxbaabiso waxa ay isku daya inay qalqalgeliso xiriirka ay soomaaliya la leedahay waxay istiri soomaaliya waa nugushahay oo xilli xun bay ku jirtaa sidaa darteed waa looga faa'iidaysan karin laakiin waxaa nasiib wanaaga dowladda soomaaliya inay iyaduna ay fahamtay ujeedka ay kenya ka leedahay ee xiriirka iyo calaaqaadka dhankeeda micnaha ka xumaaday waxaa marka nasiib wanaaga ee intaa inaad la socotaan baan filahayaa in shirkii ee, doraad ee, ka dhacay halka labada madaxweyne ee doodeer kadib ee, warmartiyeed warmartiyeedka nuxurkiisu wuxuu ahaa in calaaqaadkii dib loo soo celiyo ee, sidii uu ahaan jiray ee, ka hor dhowrkii bilood intii aan micnaha uusan xumaan waxyaabaha ee, la taaban karo waxaa ka mid ahaa in ee, diyaaradihii xamar ka tegi jiray oo wajeer mari jiray mar dambe aysan marayn ee diyaaraha iyagu ay toos uga degayaan nairobi Em, iyo shacabka soomaalida eh, iyaguna marka ay tagaan nairobi in fiisaha ay ku qaadanayaan eh, marka ay tagaan Eh, waxaa intaa dheeraa oo runtii madaxweynaha iyagu oo hadalkiisa uu ku soo qatay marka laga soo tago afgobaadsiga iyo hadallada eh, wanaagga oo siyaasadeed oo aad uga mahad celiyey soomaaliya kenya sida ay u soo dhoweysay shacabka iyaga qaxootiga ah sida ay eh, shacabka soomaaliyeed oo ganacsatada ah oo micnaha ugu nabadgaleen kenya oo ay hantidooda iyo maalkooda inta ay geliyeen marka laga soo tago intaa kadib nuxurku wuxuu ahaa eh, waxaan eh, su-aasha la weydiinaya waxaa weeye si aad u aragtaa waxaan u arkaa inuu ahaa eh, safar guula waxaan u arkaa in eh, dan uu yahay ummadda soomaaliyeed Eh, waxaa nuxurku ahaa un wax kale ma ahayn oo aan runtii aad indhaha iyaga u soo jiitay waxay ahayd marka madaxweynuhu hadalkiisa madaxweyne farmaajo soo xirahayay wuxuu yidhi ala- weliba af ingiriisu ku yidhi aniguna sidaad la socotaan waxaan isku turjumaa ingiriiska iyo af soomaaliga af ingiriisna wuxuu ku yidhi eh, the icj issue will not affect eh, the bilateral agreement between the two countries eh, oo macnaheedu yahay arrinta dacwada badda ee la taalla haig saamayn kuma yeelan doonto xiriirka labada dal intaa ayay ahayd waxaa nasiib darraa marka in eh, wariyaal ama shakhsiyaad ama haddii ilaahay ku weydmahayo dowladda kenya iyo social mediahu sidii loo yiri mooyaane si kale micnaha ay u yidhaahdeen arrintaana waxaan leeyahay micnaha haddi waa arrin qalada weligaa waxaa la isku dayaa in eh, sida wax u dhaceen loo sheego waxaan soo waxaan xusuusanayaa oo aan runtii dood habeen dhawadna dhex martay rag meelaan iskugu nimid goob eh, fagaraa ayaa nin aan luqadda ingiriiska aan aqoonba wuxuu igula doodayay uu leeyahay eh, arrintu kenya waxay ku dhacday sida tan waxaa lagu heshiiyey in baddii arrintii badda la soo celiyo markaasaan waxaan ku idhi eh, ma ii sheegi kartaa khudbada madaxweynaha ma dhegaysta labadooda kelmaddii ama jumladdii uu isticmaalay ma garanaysaa maya ingiriiska dadka waa wada fahmayaan marka eh, waxaan soo xusuustay arrin dhacdaa oo runtii hadda dadkan la wadaagahayo kaftan oo eh, dowladdii hore ee dalka ka jirtay baa waxaa la ii sheegay eh, nin adigu markaa dacaydeynhaya in nin nabasugidda u shaqaynhayay uu soo qabtay nin gaalah gaalkii marka uu soo qabtay eh, maxkamaddii la keenay maxkamaddii marka la keenay ayaa waxaa la yidhi ninka kan maxaad ku soo xirtay ninkan waxaan ku soo xiray buu yidhi jaajuus amerikaana weeye waxa uu war buu lalinayay oo warku muxuu ahaa warku wuxuu ahaa war soomaaliya eh, ka dhan ah luqadee ku hadlayaa layidhi luqadda af ingiriiska ayuu ku hadlaya waxaad noo sheegtaa intii uu micnaha ayna warka ku lalinahayay war waanu garanaynaa luqaddii ingiriiskana baan garanayn bua marka dhibka jira waxa weeye oo soomaalida inta badanna haysta Eh, arrinta micnaha siday tahay inaan micnaha loo abaarayn mucaarad iyo muxaafidba marka ay timaado arrin qaran oo national interestiya waxaa habboon in isku meel looga soo wada jeesto waxaa judhii bay soo taray oo aan micnaha aan la socday oo aniguba micnaha aan aad u danaynhayo anoo khudbada labada madaxweyne dhegaysanhaya ayaa waxaa dhacday waxaa lai soo diray eh, twitter oo la leeyahay eh, wasiirka arrimaha dibadda eh, gabadhan juuma la yidhaahdo waxay leedahay labada madaxweyne waxay ku heshiiyeen in kayskii badda dib loola soo laabto oo si wanaaga lagu dhammeeyo arrintaa iyada oo micnaha haddii khudbadii madaxweynaha ma dhammaan Eh, waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed eh, ha la bogaadiyo waxa wanaagsan marka la qabto anigu tvgana waxaad i weydiisaan dhowr jeer ma mucaarad baa tahay mise maxaafid baa tahay waxaan idiin sheegay oon dhowr jeer idin idhi in anigu aan ahay nin dhexdhexaad oo wanaag hadduu arkana wanaagga sheega xumaan hadduu arkana xumaanta sheega dhaliisha ah waxaa budulka genyada jeeda loogu baxshaa oo wax tusidayadu taas weeye marka waxaan leeyahay waanu sheegaynaa dowladda oo ku bogaadinaynaa safarkaas wuxuu ahaa safar runtii guul ayuu ahaa waxaan leeyahay waa xiriir ka yimi weliba dhanka kenya baahi ay u qabtay awgeed maxaa yeelay kenya waxay dhaqaalaha adduunka de waad la socotaa dalxiisku marka loo tago oo dalalka loo tagaa waa lagu tartamaa boqolaal qof ayaa maalintii xamaranta ka tagta micnaha kenya tegi jirtay dadkii waa istaageen soomaalidu haddee waa dad micnaha u samaysan ganacsiga waa ka guureen kenya oo ilaa turkiga ilaa etoobiya ayaa micnaha la wadaaday kenya culays bay halkaa ka dareentay marka iyadaa nuglayd oo heshiiskan aad u dananaysay danteedana ka dhex aragtay wasiirka ganacsiga ee kenya maruu golaha wasiirada la hadlaayey waxaan ka warhayaa inuu yidhi dhaqaalaha iyagu hoos buu u dhacay maxaa yeelay soomaaliya dhaqaalihii nooga imaan jiray micnaha waa naga wareegay marka waxaan leeyahay waa baahanahay baktiga looma cuno guul baan leeyahay ummadda soomaaliyeed xaqu hadduu qaraaraya soo qotami maan anigana intaas ayaa ballanigu ah
dagaalamayaal ka tirsan ururka al-shabaab oo wata gadiidka dagaalka ayaa maanta waxaay soo gaareen deegaan lera qayab oo qiyaastii sagaashan kilomitir dhanka bari kaga beegan magaalada cadado ee gobolkani galguduud al-shabaab ayaa dadkii ku noolaa deegaanka ay maanta ay gaareen al-shabaab ee lera qayab u sheegay inay u yimaadeen sidai maxkamad iyo saldhig ciidan looga foor lahaa deegaankaasi waa markii ugu horreysay oo xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ay tagaan deegaankaasi qayib oo hoostaga magaalada cadaado islamarkaasna sagaashan kilomitir u jira cadaado qaybo ka mida dadka ku nool galmudug gaar ahaan cadaado ayaa si weyn waxay u wadalhayaan baatinka al-shabaab ee deegaankaas iyagoo cabsi badana ka muujinaya ma jirto wax wara ka soo baxay saraakiisha ciidamada dowladda federaalka maamulka galmudug oo ku aadan imaatanka dagaalamayaasha al-shabaab ee deegaanka qayib ee gobolkan galgaduud qaybuhu u dambeeya barnaamijka soo gaarn waad kusoo dhawaataan kalamaan
arreer kalamaanow kora walsiinka sheegi hoose walsiinka sheegi waldhegi leho waldheegow mi i hiidin geekatan hees waddani e wasiin heesa i dhagansada dalkuun ii dadshay diinteen furgaan e duunyada nool dawlii imbahanaayeen waldaneeyaw dawlii imbahanaayeen waldaneeyaw dawlii imbahanaayeen hortamaday isaaqow dhinganeeyaw gandhagiindhagaayey heesaan ahayn amaa taqaan nimayow bush haddii ku hay sowaaliska baaniya welitoo kalena hadkiinka dare nibadaanas lanugale nibadaanas lanugale naxariisle nolol raaxale
ebedkay dhabadnaas la nuugale ma maqal horaan waxaa loo yidhi geel kuul maxaska ka saa kurtunkasku rugtaaye ku joogsadaadiisraw maxaana u quseeya horta cabdilow adiga koonfur galbeed gobabaa kuu taalla naga tag maday isaaqa godobu naga dhexaysaa koonfur galbeed wanaagaa naga dhexeeye
langan obsina ma erey walan obsidee obsi sarwaaljayladhadhiyohay odagii obdilahay yaa xoogaga waddaniinta maaska cabsaday war mayee xoogga xaqudirrigu ka cabsaday war waxaa la yidhi xujo iyo dhib baa xarunta yaal xididda dheerdheer xas bay noqotay xulufooyin baas kala xirmaysteen inkastoo xubno badan la xulo xilalna loo dhiibo inkastooy xariiraan qudbooo dhaar xaf lagu siiyo xoog iyo haddii xeel intaba laysku wada xoorshay xinjir daadshe iyo xaasid xamar laga xorayn waa xoogga dis wax tari lahay maalin caddeeyaan marooda xamar imaan lahay gawgiistirihay aan makasina maxaa lagu jeedaa gudoomiyaha gobolka banaadir jidadkimiyow noo furay war jid lama furaaye warka naga sug war hoobyo jidan furaana jid iyo jahadiid weeye may dadka nayra jireen war gudoomiyaha gobolku wuxuu yidhi laba daran inaan kala dooranaa huri weyn in dadku leedo inta qarax lala soo dhex galo la xasuuqo iyo in jidadku xiraadaan oo dadku dhibtoodaan labadaas inaan kala dooranaa huri weyn uu yidhi macnaha waxaan u fahmay jidadka la furi maayo warnimiyow maysiin lahaa shiid hoob walba difaacaw buurha qaba gaadilileygu shiid wiinagow waan hoosisa liskaabadoo elikogohohay baabuur ha ku shiidamadayow shiidkaa nagala tag ununku ganlaydaan ku shiidanaahe warwar ma haysiina guddoomiyuhu wuxuu yidhi waad ogeydeen afar iyo labaatankii julaay wixii ka dhacay xarunta gobolka agaasime gobolka ka tirsan baana ku qarxay guddoomiyihii iyo sagaal agaasimaha ku dhimatay kadibna waxaa la qabtay nin agaasimaha oo shaqadaasoo kale la fadhiya meeshii waanan ogahay inaan idiin ballanqaaday inaan jidadka furi doonno laakiin waxaa lama huraan noqotay in la dhammaado iyo in la dhibtoodo inaan kala dooranno marka insha allahu jidadka waa furi doonnaaye halla adkayso amnigaan xaqiijinaynaaye waxay dani keentayo duruuf baa ila gashe dariiqyadu waa xiraan miyow ka wada dariiqii inoo xirnaado daruuf baana baddaye ilaah baa deeq bashe dadweynow iska samraa duruuf maa laygu diide dadoodoodaan qabaaye walaalkee aoyn caloosha aan hurin cumar finish mala diidine oo muxuu hooyin horta cayaartii garoonka dibaa loo furaa wasiir khadiijina maanta cumar finish ay garoon ku soo dhaweysay aro adigaba ha oonin madaxweyne farmaajo uhura kenyaataba waa heshiiyeene uhura miyaa baddi la siiyey aro cambara adigana ha ooynin baddii dacwadeeda maxkamaddaa wili hoos taalaa arrinteeda waa lagu dilaa shibdhe ooambar ilinta ikoo dhammaanay badda owaljaab horbu uni lahayli horta waa heshiiyeenaa la yidhi lamada madaxweyne waxay ku heshiiyeen miyaa taqaanin waa iska bulqaaqtamaysiine war horti lamada madawiine shooren walaageeku shoorengna ayli sheegnay aan iin sheegen war wax marantiina wuxuu heshiis ma ahayn waxay ahayd xayraaddii ay soomaaliya saartay kenya ayay tidhi waa qaadayaa duruufaana ku kalliftayoo ayadaa dhaqaalaheedii hoos u degeenoo dana uga lumeen dhaqaalaheeda maxaa iga qoseeya aniga badday iiga dhegantee areegooyoobow naga shibdha kenya bad noogama dhegi kartee hooye aan waa biyaawe gooyo usbadda maxaa oga qoseeya sagaaro badeed maa jirtaas mudaha war xildhibaan jawaahir axmed shuuke waxay tidhi war dog jawaarin amantoolo dugudii hata haytay war naga joog jawaahiraan kuuriya naga dhegaysa warka waxay tidhi soomaalida waxaan kula yaabay wasiirka arrimaha dibadda kenya warkeeda waa yeelayaanoo waa tixgelinayaan wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya warkiisana ma yeelayaan oo ma rumaysanayaan anigu waxaan la yaabanahay islaanta timaheeda been ka sheegtay dadka tuwitterkeeda rumaysta war wasiirka arrimaha dibaddaba wuxuu yidhi wasiirkiina rumaysta kan shisheeyaha rumaysanine aryaadhaha soomaalida haaro badanaa ku yaalla shaki badanna waa qabaan mugga madaxda soomaaliyeed waxaa laga rabaa dadkooru waxay ka rumaystaan kuna shaki baxaan inay u sheegaan runi cilku waa la caddeeyaa maaka waddaa haa miniicaday la helo warur ma haysiine madaxweynihii jamhuuriyadda somalilan ma imaaraad ku aaday war naga aamu imaarad lahayne madaxweynuhu afku furtaye wuxuu jaabka kala soo baxay waraaqa ay ku heshiiyeen isaga iyo xisbiyada mucaaradku markaa wuxuu yidhi haddii cirra wuxuu saxeexay uu ka baxayo dadoo markhaati ka ahaada aniguna arrintaas wax tanaasula kama samayn doono waxaana kale uu yidhi kelmadda yeeli mayno waxaan ku naqaanay jabhade guddoomiye cabdiraxmaan isagu ma jabhadba macnuhu waxaa waaye la okashoonin oon beer dare somalilanba midnimadii ay saxeexday rabtaa inay ka noqotee dadoo markhaati ka ahaada wax tanaasulana kama samayn doono yeeli maynana jabhadaha lagu yaqiinayo somalilan ma jabhadba war waa yaaba hankoolka gelmudug waa ka dhaardhaaranaya iyo wakiilka yahay war meel kastoo khilaaf ka jiro ayuu wakiilka yahay war lankun holkoolka galmudug aan la yaabtan sababtoo eh deelnimayna wallaahi aan yeelayn oo bilaahi la yeelayna dhaqaaqay mahayo yaahka jeedi
hankoolka galmudug kula yaabi maayo horaa waxaa loo yidhi how bilcaantii xiska beeshay owr hadow la buuboowow begta bilcaantii xiska beeshay owr hadow la buuboowow begta haye waa sidaan rabay waa sidaan rabay miya wejeedde warwar ma haysaane jabhaddii cawaalee boorama agteeda laga aasaasay ma imaaraadka lacag u soo diri war ma buntland bay ku biiraan iyo tafaraaruq badana wallaweyn madhan baa tirana dhegaysta jabhaddii waxay dhaheen waa ka laabannay go'aankayga hore dowladdaanan la heshiinni ee wallaweynay ku daysada oo isdabaqabta warni waad waalan tahay wallaweyn somalilan kuma taal afgay u dhowdahay aryaadaha nimaan cabsan waa loo cabsadaa haa la yidhiiyo minay ka baxeen go'aankoodii hore waa fiican yihiin cawaalaha ay magaciisa qaateen horta ma cawaala bustaala war cawaalaha iyo sheegayaan awaalihii calanka soomaaliya suubiyu calankeygiyo awaale awaale awaale awaale calankeygiyo awaale awaale awaale awaale
waryaalahen wallaweyney isku calan ma lihinde horta waxaan la yaabay calanka imaaraadkiiyo calanka somalilan siday isku og yihiin war waxaa la yidhi dadaal dhaafay dadaal iyo diblomaasiyad buuxdoo lagu daabay aqoon oon dalalka xoolaha yeeshay iyo deeqbixiyaasha ugu doonnay dhaqaaloon muddo daadihinaynay oo intaanaan dumin jeer dalka dayn lagu yeeshoo derbi nooga ahayd waxa aan dalbanaynay yay inay naga dayso istilaab ku daliigto dunidii naga yeeshay haddii aan dakligeenna dhaafuraan la xaqiijiyo ku maaraysanna daacade arrintaa dahabkaa dib in loo celiyaa dembi weeye wallaahi u dulqaadanna maynu ee lacagay daldasheen iyo maamulay dumiyeen ciddii maanta ku doodoo daldaloolka adeeg iyo dusduskeenna tilmaanta xabsigay ku dambayn ee dushaa sare eegta iyo caadka daruurto dhoc kaleeta u jeesya indhihiinna dabka ahana daawanine yay digniintii caddaydoo ditoorbayle ahayde miyaysan dawlad wanaaggan dadweynuhu muddo dheer dalbanayna ahayn war hala yaabin adiga baylu la soo qadeeye war ununa daldaldaan isagna derbiga fiiriya dan soomaaliyeed ma ee daldalasho war beeni maxay talee booramaan ka yimiye aryadaha hore waxaa loo yidhi ninkii baarbaarshaa baahaal nool ka baxsay anbabooqnaagooy ninkii baarbaarshaa baahaal nool ka baxsay anbabooqnaagooy maahino waxaa kaloo la yidhi nin abeesa koriyo
asigaa u
warwar maysiino golaha ammaanka waxay dhaheen cunaqabataynta soomaaliya muddo kaloo sannad ha lagu kordhiyey al-shabaabna khatartooda waa badato hubka toosow gacantooda ugu galaa shabaabka ma ayagaa siiyey war dawladda ay ka furtaana la yidhi hubka arooda dawlad kama furo karaana ayagaa hoosaas u geliya war maadaan ogeyn haddeer baabuurtii rasaastii hubkaadu ka wateen ii soo boojay xariifow anaa buufsanahay amal miya war kulanka golaha shacabka ee maanta ka horam la'aanu u baaqday waxayna ka doodi lahaayeen xisaab ceedkii laba kun iyo siddeed iyo tobankii aryaadhaha war ma haysiine guddoomiyaha degmada dayniile jaxfar beriga tow shabaab ku dhigay waa la yaabay shinni camal maa loo kala buubayne arsharu ha ku waafaqdeenna dheganso xal ayay degmada soo weerareen ayaa koo qorya wata waxay halleeyaan iska dhaafe inya la budaagayaa noloshana lagu qabqabtay hadda hooqayda horaa yeeraysa war meesha la weeraray sakiiraa la yidhaa ee xarunta degmada maaha milatarigaana saldhig ku lahaa ayagaana kubaha ka gooyey war maalmahan dambe ciidamada ammaanku ciddii wax disho horay ka dilaan ciddii wax disha ha dileen markii hore maxay saas u yeeli waayeen war xataa waxaa jira ciidan la yidhaahdo ilaalada shacabka waan bogaadinayaa ciidamada amniga shirkii faransiiskana wuxuu ku soo dhammaaday guul wafdigaygana maanta qatar dowladda aynu saaxiiban nahay aynu la joognaa mudane ra'iisul wasaare qadar hoobaad saati beesin lahan inku ku tabto beesini inshaan war qadar baadaad maqasho ma lacagaa kugu soo dhacaysa aryaa qadar iyo qarash kalama heraan war maahana waa imaaraad iyo boorso waxaan kala harin hooy waxaa maqle faadi shariifka oo kulmeyna maxaa ka jira wallaahi uma wallah wallaahi uma wallah wallaahi uma wallah inaan wax xaqiiqa ah ka hayn war madaxweyne ku-xigeenkii jubbaland maxamuud sayd aadan gobolka gadow aad maagay waana loo diiday sooma geli kartidaa la yidhi war waxaa la yidhi baadiye abaartan ku nacay roob la'aanta ah magaaladana beentan ku nacay la isku sheegaaye facebookna caydan ku nacay la isku dhigayaaye siyaasina ballamahan ku nacay aan la fulinayne kuwii kalena qaraxan ku nacay ciidda lala gooye kalamaanna qaylan ku nacay amase buuqbuuqe dul yar qoorsagaaryaan ku nacay la isku gaadaaye waa ninkii cambare eejiyoon ruuxna ka xishoone intaasaan ku soo koobaya yaanan sii badin allahayow adigaa quwole qaadirna ahaaye dad khamaar u yaal baannu nahay qamarjiyiin baas anna qoorsagaaraan ku nacay cudur caloolweyne aroodo asaga maa la qoorsagaaryeeyo yaa qoorsagaaryi kara ma la hadli kartiin
dul yar dhibaato kama dhamaato dul yar dul yar dul yar dhibaato kama dhamaato dul yar hadha hadha dul yar
maxay iskugu dhammaan dhamayeen dhaqlamiya baxa balaayo idinma aragtee
way mahadsan yihiin saaxiibada xunta kalamaan intaan ka bixin saaxiib yar haddaan markaan eerno wararka kooban oo naga soo gaaraya qaybo ka mida soomaaliya ee ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa degmada daynil ee gobolka banaadir ee muqdisho waxaa maanta ay ku soo bandhiga laba nin oo la sheegay in xal ay soo weerareen goob laga ilaaliyo degmada daynil ee gobolka banaadir ee muqdisho labada nin ayaa waxaa gacanta ku dhigay ciidamada amniga ee dowladda federaalka waxaana galabta lagu soo bandhigay waxaana galabta soo bandhigay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada caasimada ah ee muqdisho iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka iyo ilaamaha amniga degmada daynil ee gobolka banaadir ee muqdisho labada ruux ee lasoo bandhigay ayaa ka mid ahaa waxaa ku dhaawacmaa ee dhaawac ka soo gaaray rasaas ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay ku rideen ciidamada amniga ayaa dhowaan sidoo kale waxay gacanta ku dhigeen laba ruux oo dil u geystay askar ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya maamulka jubbaland haddaan markaana fiirino ee wafdi u hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulka jubbaland oo safar dhanka lugta uga mabaxay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose jubbaland islamarkaasna kusii jeeday magaalada ceelwaaq iyo deegaano kale ka tirsan gobolka gedo ayaa maanta waxaa loo diiday inay gudaha u galaan degmooyinka baled xaawo iyo degmada ceelwaaq oo ka tirsan gobolka gedo ee koonfurta soomaaliya ciidamo ka tirsan milatariga soomaaliya oo garab ka helaya ciidamada etoobiya qaybta ka ah howlgalka midooda afrika amisom ayaa waxaa la sheegay in ay ku wargelisheen mas-uuliyiintan hogaaminayay maxamuud siyaaden inaysan gudaha u kelin deegaankaasi islamarkaasna ay dib u laabtaan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose jubbaland oo marka hore ay ka yimaadeen sababta ay waxaa loo sheegay in amar uga yimid dowladda federaalk soomaaliya lagu wargelshay in mas-uuliintaasi aysan gelin karin deegaanadaasi ma jirto wax wara ka soo baxa jubbaland oo ku aadan diiditaanka loo diiday mas-uuliyiintaasi qeybo ka mid a deegaanada jubbaland si gaara gobolka gedo uu ka harayay maamulka jubbaland islamarkaasna muddoonka in dambeey a ka jiraan dhaqyo ciidan oo ciidamada amniga dowladda federaalk soomaaliya oo garab ka helaya ciidamada etoobiya qaybta ka ah howlgalka midooda afrika amisom halkaasi ay ka wadeen waxay waraa kusoo horra saaxiibayaal wararkeena iyo barnaamijka dambe ee soo socda ayaad ku dhegaysan doontiin barnaamijka intaas fiican ku dhayaay waxaan kaga degaystaan saaxiibadan dhegaysanayo waxaan leenahay guul iyo gabadhow
garajada kalitaay keligeeda oo xura gumaysiga ka jecelay somalay somalay somalay kantaagaro godobteeda maqan iyo kashigeeda moogaay godkii lagu ridi lahaa gacmaheed ku qodobtaay godobteeda maqan iyo gashigeeda moogaay godkii lagu ridi lahaa gacmaheed ku qodobtaay etimira goyay gocandana abuuray gedka ruuxa wadaiyo gardarada u hiishay goodayoo ka noqotay gulubkiyo codaabiyo gaajadiyo dhibaatada goormaad ka bixiyo garabdegi asaga getimira goyay gocandana abuuray gaska ruuxa wadaiyo gardarada u hiishay goodayoo gam noqotay gulufkiyo colaadiyo gaajadiyo dhibaatada goormaa ka bixiyo garabtegiyo asaga ubaaba weeyaan warkaygeen gurmo soomaalaay gurmo gilgilo ku socokoonka gurmo rumaha ka gur nabadda guddoon umaysiga diid gayga difaac garbaha isqabsada gacankaaga duur gurmo Somalay, Somalay, Somalay, Somalay garanay, gesigeeda logay, gurbadka iyo dumarkiyo gurtideeda layay, Somalay, Somalay, Somalay dantaa garo. Somalay, Somalay, Somalay, Somalay garanay, gesigeeda logay, gurbadka iyo dumarkiyo gurtideeda layay, Somalay, Somalay, Somalay dantaa garo. halkala irdhoobiyo gobolaysi jecele golayaal bilaashiyo garwaageeno badane dhaxalkala irdhoobiyo gobolaysi jecele golayaal bilaashiyo garwaageeno badane geeleeda oo dhalay godob maran ka sidatay dacma hoshi badane gaadiidki nacabkay goodayoo gam noqotay ee gurubkiyo colaadiyo gajabiyo dhibaatada goormaad ka bixiyo garabtegiyo asaga geeleeda oo dhalay godob maran ka sidatay gacma horshi badane gaadiidki nacabkay goodayoo gam noqotay ee gulubkiyo colaadiyo gajadiyo dhibaatada goormaad ka bixiyo gardegii asaga gubaaba weeyaan walkayge gurmo soomaalaay gurmo dilgilo ku soco koonka gurmo xumaha ka gur nabadda guddoon kumaysiga diid gayiga difaac garbaha isqabsada gacalkaaga duur gurmo